Guddoomiyaha degmada Dhusmareeba Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo ku hadalaya munaasabad iyo gobro ku hayan qaybo shalduwan ee bulshada magaalada ayaa saaray awaamiir rasmi ah oo laka xakamayawa dhululka magaalada si looga hortaga muranada la xiriira lahaanshaha dhululka iyo horumar laanta qorsheynta magaalada guddoomiyaha magaalada Dhusmareeba Cabdiraxmaan Cali Maxamed ayaa ka dhawaaqay tilaawadan iyo qayb ku ah dadaalada laka xaqiijiyawa maamulka sida saxda ee dhululka waan laku fogaadawa khilaafaadka la xiriira dhululka dadweynaga iyo kangaarka lenglaya
kontaragtiga dhacaya dhibaatooyinka dhulka ka imaanaya waxaa ugu badan dhul la kala gatay iyo dhul la yska wato iyo dhul aan xadidnayn iyo dhul aan miyigiisii iyo magaaladiisii aysa kaa saareen meeshii magaalo laga dhigi lahaa oo magaalo ahaan loo aqoonsan lahaa iyo meeshii miyi laga dhigi lahaa oo ka xaaraana wixii magaalada shaqadeedii ma kala xadidna saas darteed annagu haddaan nahay maamulka caasimadda golaha deegaanka iyo fulin annago isugu jirna waxaan qaadanay inaan soo jeedino inaan kala saarno miyiga iyo magaalada inaan meesha magaaladu ku eg tahay inaan calaamayno sideeda qaba meesha miyigu ka bilowdo waa miyiga dhusmareebadaan ka hadlaynaa na inaan maaragtay ayadana aan caddeeyo arrimahaas waxay nagala dhexeeyaan sida ba osoon tihiin si gaara noogala dhexeeya laba wasaaradood wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda howlaha guud ayagiina qoraal baan ku samaynay bulshadana waxaan rabnaa odayaasha ugu horeeyaan inay aragtidooda ka dhiibtaan annagu waxaan qaadanay maamul ahaan in aan ka dhigna magaalada dhusmareebeed hadda waqtiga jira magaaladu way dhismaysaa toban sano meeshay hadda gaali lahayd oo dhismaha la yaqaanay magaalo loo aqoonsan karo aragti ahaan waa soo saxminay waxaanu rabnaa suuq wax laydhahdan ku wareejino suuq waa layaqaan waa cadeynta magaalada ay ku go-an tahay magaaladu annagu marka magaaladii waxaan ka dhignay laamiga inta la haysata magaalada inta hadda dhisan iyo inta mustaqbalka soo socda dhismi doonta shan iyo toban kilomitr qeybta laamiga la haysata oo laga wado koonfur iyo waqooyi inaan shir jiraa ay ku qabanno meeshaas inaan idhaahdo wixii halkaa ka bilowdo oo gudaha xigaayo waa magaalo sabarlooga loo jari karaa loola kala gadan karaa cagaf waa la gelin karaa wixii magaalo leedahay aa maaragtay shaqadii magaalo lagu fuli karaa wixii halkaa ka xiga dabaddana qofna hantitooda ma gelin karto waa dhul miyi ah waxaa ka xaaraana in qof calaamaysto anigaas kale inuu yidhaahdo da gaarka iyo faal faylkeeda loo qorayaa oo loo dhigayaa laakiin waxaan rabnaa intii miyiga in sharciga miyiga lagula dhaqmo intii magaalo loo xadido oo laysku waafaqana in la yidhaahdo magaalo waa intaas intaas gudaheeda gadasho wixii ah wixii maaragtay safarloo iyo sharci jalis ah wixii falis iyo caddayn oo baarka cagaf in la geliya ah intaasuu ku egya qofkii meel mihiya lacagtiisa iska gelisa oo magaalo oo gadatana waa lacagaysa dala ula baxday qofna ayaysa weydiinay arrintaas maxaan rabnaa inaan maxkamadda ogeysiino oo hay-adaha amniga ogeysiino laakiin inaan ka hormarino inaan ugu waafaqaan wasaaradaha aan qur-aanka u gudbinay